kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha oo ay si wada jira idinla socodsiinayaan anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo ibraahim xasan daanduray haddaan inoo soo qabto waraaqda gacanteeda ku jirta oo ah tahniyad dhalasho waxaa diraya nuurto bashiir nadiifo bashiir iyo weliba raxmo bashiir aniiso bashiir faadumo bashiir haajiro bashiir ugaas siciid bashiir maxamed bashiir cabdi bashiir cali bashiir farxaan bashiir deeq bashiir cali nuur bashiir fardowsa maxamed bashiir cabdisalaan maxamed bashiir ibraahim shaahiyow muuse muumin ismaaciil iyo weliba cabdicasiis maxamuud cabbaas dhammaan asxaabtaasi waxay tahniyad dhalasho ay u dirayaan aadan bashiir iyo riyaaq xuseen isaaq oo ay gabadhay ugu dhalatay xeryaha dhadhaab gaar ahaan dhagaxley gabadhaas waxa loo bixiyay ayaa layidhi salme aadan bashiir ducaduna waa xagga vio ayaa layidhi waxaan leenahay soo barbaar noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin waxaa noo baaqaya mukhtaar jabuuti cabdirashiid daahir iyo xasan daahir iyo sheekh maxamed cadnaan mukhtaar jabuuti cumar daahir yaasiin ciise wardheere waxa ay joogaan nairobi wajeer gaarisa waxaanay jecel yihiin inay hambali u diraan cabdinaasir mawlid isaaq iyo maryan maxamed dhimbil oo dhowaan arooskoodu uu ka qabsoomay islii nairobi waxaana ay leeyihiin arooskiina aamin markana waxaan idin haynaa heestaa alkudhigeedu yahay qamar waa codadkii cabdisalaad beerdilcashe iyo xarimo khaliif
mogool ilaahay qaayahiyo sharaftee in qanjeedho laegtaye kama uu qadinine qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharaftee in qanjeedho laegtaye kama uu qadinine markan qamar kuwegaba kuwegaba markan qamar kuwegaba kuwegaba qamuyaailegede markan qamar kuwegaba kuwegaba markan qamar kuwegaba kuwegaba qamuyailegede qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suuqa loo cisaabey mallaqdaay qabaadka qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga aabemalaqdaay qabaata
qoraxdu aroorti qar la soo baxdo anaadku qarinbaad umalow qabadeedileedeqoraxdu aroorti qar la soo baxdo
adna qaybi ka wadata
qaada qaaryo dhaxdu qabashadayda ganyaqayrabaho loo qaaday heesaa qutunkeeda leey labadaada qaaryo dhaxdu qabashadayda ganyaqayrabaho loo qaaday heesaa qutunkeeda leey dayax qadimaadiisii aan caad ku qariniyo cirko sagal ku qaydmiyo qurashtii haweenkay dayax qadimadiisii aan sagaal ku qariniyo cirko sagal ku qaydmiyo qurashtii haweenkay qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qortaada dheere lagu qoray cabaarada markaad xaggayga suuqa loo cisaabeey malaqda ay qabataa
waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa aan qabri hoose mooye kumanow qarnigaba ma noole waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa aan qabri hoose mooye kumanow qarnigaba ma noole qadafku hadlimaaye amantaan ku oqiray waa midaadu qalantood qaya aad ka gaadheen qadafku hadlimaaye amantaan ku oqiray waa midaadu qalantood haddaynu intaas kaga nimaadno heesta ay sida wadajirka ah ugu luuqaynayeen allaha u naxariistee cabdisalaan beer dilaacshe iyo xaliimo khaliif magool haddaan inoo soo qabto waraaqda gacanteeda ku jirta waxaa diraya aabe cumar yuusuf hooyo siyaado muuse iyo weliba hooyo nadiifo cumar ilyaas cumar yuusuf amaal cumar yuusuf ramlay cumar yuusuf khadar cumar yuusuf sakariye cumar yuusuf muna cumar yuusuf cabdulaahi xaashi yuusuf nuuro maxamed yuusuf raxme maxamed yuusuf xasan maxamed yuusuf iyo weliba dhammaan reer cali yuusuf waxay hambalyo dhalasho hawada u marinayaan ayaa layidhi jamaal cabdi daahir iyo xaliimo xaashi yuusuf oo ay gabadhi ugu dhalatay degmada mula ee dowlad deegaanka soomaalida ducaduna waa dhankiina ayaa layidhi waxaan leenahay noqotii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin aamiin markana waxaan idiin soo qabanaynaa heesta ii garaabi weydey iyo codkii fanaanka cabdi baadil
waxaa gurgurtiyo galilyada dhalmaahay la soo gudboona rag waxaa gurgurtiyo galilyada dhalmaahay la soo gudboona maanigaba gorofkiyo xolaysi goocoyada caashiqoo ku guubayo intaad gabar jeclaatad gacmaa quursan doontaa maanigaba gorofkiyo xolaysi goocoyada caashiqoo ku guubayo intaad gabar jeclaatad gacmaa quursan doontaa dhacday gaariga muqadku codsaday gargaarkee markii aad gayaankay gaariga noqotoon ku codsaday gargaarkee adna gacaladayda gacaladayda ii garaacmayde dafkayusala adna gacaladayda gacaladayda ii garaacmayde dafkayusala geedka cashaqiyo guudmanaa tagaayo doodka loo xiraaya geedka cashaqiyo guudmanaa tagaayo doodka loo xiraaya gargaarkeeda gacaladayda gacaladayda ii garaa weyde afkayaynu saamaa adna gacaladayda gacaladayda ii garaa weyde gafkayaynu saamaa keene geedka cashaqiyo guud mana tagaayo doodkanoo xiraaya maniga ma adiga maniga ma adiga maniga ma adiga keene geedka cashaqiyo guud mana tagaayo doodkanoo xiraaya Maniga, maadiga, maniga, maadiga, maniga, maadiga, maniga, maadiga, maniga, maadiga, maniga, maadiga.
waxaa dhambal uu naga soo gaaray awowe xaaji cabdi cali cilmi iyo qoyskiisa awowe xaaji khaliifa cali cilmi iyo qoyskiisa adeero xaaji faseex cabdi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo yuusuf cabdi cali xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo mustafa cabdi cali xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo waxay yidhahdeen xuseen daahir iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer cabdi khaliif cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo qadar faseex iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo saadaad faseex cabdi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa waxa ay joogaan jigjiga dhagax buur maraykanka dubay australia iyo meelo kale waxaana ay hambalyo gaarsiinayaan maxamed cabdiraxmaan daahir iyo fatxi axmed xaaji oo meherkooda uu ka qabsoomay qabri dahare ethoobiya waxayna leeyihiin meherkiina haydin horsado guur qeyr qaba aamin ayaan leenahay ismaaciil heesta kale noo soo qabo
haatanna waxaa idinku soo maqan
afiya kala dheeri weeye balkaato
farxayso aniga ii keli maysite kala korashada la doono rag baa kasii koreeye jacaylkaadii kaxayso aniga ii keli maysite kala korashada la doono adaka meeka fiirso qofka oroodoo la doono adaka meeka fiirso qofka oroodoo la doono Ah, maxamed xuseen
haatanna waraaqda gacanteeda ku jirta haddaan inoo soo qabto waa tahmiyad dhalasho waxaana diraya aabe cumar yuusuf hooyo siyaado muuse hooyo nadiifo cumar iyo weliba ilyaas cumar yuusuf amaal cumar yuusuf ramla cumar yuusuf khatar cumar yuusuf zakariya cumar yuusuf muna cumar yuusuf cabdulaahi xaashi yuusuf nuuraa maxamed yuusuf ram raxma maxamed yuusuf xasan maxamed yuusuf iyo dhammaan reer cali yuusuf waxay hambalyo hawada u marinayeen ayaa layidhi jamaal cabdi daahir iyo xaliimo xaashi yuusuf oo ay gabadhay ugu dhalatay degmada mula ee dowla deegaanka soomaalida ducaduna waa xaggiina ayaa layidhi waxaan leenahay noqootii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda ibraahim barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaan ku soo gebagabeynaynaa heestan ka mid a heesii hore ee qaraamiga codkii axmed buug intaasna waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa wadajiran kugu soo jeedinayay anigu waa ibraahim xasan daanduray iyo ismaaciil xuseen farjar intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
Waxaad ahayd inaad u